بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب الغسل من الجنابة فروحنا نقول مرانش باب الغسل بالعظيم هل حديث أي باب في ورا كلمة waa xadiidka labaatan iyo toddobo xadiidka labaatan iyo toddobo ayaa baabkii hore ka dhimanaa jay can abi hurayrata radi allahu canhu can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu odhanaya alfidratu khams alfidratu khamsun alfitra marka waxaa la yidhahdaa ay macnaha aariiqa saliima waa la yidhahdaa dariiqii rusushana waa la yidhahdaa khisaalka wanaagsan oo diinta islaamka la timid ama diinihii o dhan la yimaadeenna waa la yidhahdaa ay macnaha waxyaalaha wanaagsan oo ka mid ah dhuruucdii rususha oo dhan sunnihii rususha oo dhan ka mid ah diinahoo dhanna ay la yimaadeen diinta islaamkuna ay amartay shan arrimood baa ka mid a waayo axaadiis kalaa shan ka badanaysaa jira awlan alkhitaan waa guditaanka la isgudo oo ragga walistixdaad waa timaha hoose oo la iska xiiro wa qasu shaarib shaaribada oo la gaabiyo wa taqliimu alabaafir idiyaha oo la jaro wa nadfu libdi waxawey wa nadfu libdi waxaweye kilkilaha oo la rifo xadiidkaani marka shanta arrimood buu sheegay inay tahay waxyaalaha wanaagsan oo dadka islaamka laga rabo inay sameeyaan diinihii oo dhanna ay lawada yimaadeen oo fitrada ah fitrat allahi alatii fadala nasa calayha macnaha ilaahay si dadka waxyaaluhu uu ku habeeyey dadka oo ilaahay ku abuuray ayay ka mid oo wada wanaagga ah oo dadkao dhan ogol yihiin hadeerna intooda badan gaalo iyo islaamba waa la sameeya oo gudmihii kaameeye iminka xoolaha kale oo dhan way sameeyaan oo waxa weeye wanaag bay u arkaan iyo qurux iyo wanaag iyo nadaafad haddaba shanta arrimood buu sheegay xadiidku midda ugu horeysa waa guditaanka waxay raadeen culimmadu ragga gudi guditaanka ragga la gudaayo waa waajib oo waxa weye waa arrin waajiba ama dumarka oo mustaxabayna waa sunne oo waxa waajibkuna midda labaad waxa weeye xalqu shacri maycaanada timaha hoose oo la iska xiiro istixdaad baa la yidhahdaayo waxaa laga keenay beydkii xadiidka idoo lagu xiiri jiray ayaa laga keenay marka istixdaadku waa timaha hoose oo la xiiraayo midda saddexaad waa qastu shaarib shaaribku waa timaha an ka soo baxa bushunta korka sare oo shaaribada ragga weeye oo raggaa gaar la asan laakiin isticdaadka ragga dumarba waa la wadaagaa shaaribada marka in la gaabiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan buu ku amray oo wuxuu yihi yahuud khilaafa oo shaaribada gaabiya waxa weeye garkana daaya marka waa arrin aada iyo aada u wanaagsan oo waxa weeye layna amray wey wa taqriimu abaafir cidiyaha in la jarana waa la is amray oo nadaafada ku jirta waa in la jaro aan lagu dayan gaalada cidiyaha dhalinyarada la baxa oo moodo quruxda qurux maaha wasaq iyo jermis ayaa laga qaaday wanadfu libdi waxa weye ibdiguna waa kilkisha timaha ka soo baxa rag iyo dumarba in la jaro ayaa waxa weeye wanaagsan oo layna amray maxaynu ka faa'ideynaa marka xadiidka awalay marka ugu horeysa shanta arrimood inay ka mid tahay fidrada ilaahay uu maaragtay ku abuuray dadka shareecada islaamkana ay la timid oo aada iyo aada wanaagsan in la sameeyo waxaa kula ka faa'idaynaa cagsigeeda haddii la waayo shantan arrimood oo dadkii ka tagaan inay dee marka fitradii ka tageen oo akhlaaqdii xumaanayso fitradana waxaa la yidhahdaa waxyaalaha ay wanaagsanayaan dadka caqliga leh oo waxa weeye caqiidadooda iyo diintooda ayna xumaanin waxaynu kula ka faa'idaynaa diinta islaamku wax walba oo wanaagsan inay dadka amartay waa diinu nadaafa waana aad iyo aad been inoo amartay wax walba wanaagsan waxaynu kula ka faa'idaynaa midda afraad mashruuciyata hadihi al ashyaa in ashyaadan lagu dadaalo inay mashruuc tahay inaan la moogaan oo qaafilo lagaga sugnaan ayaa loo baahan yahay waxaynu kula ka faa'idaynaa cadadka halkaan lagu yiri shan maaha xasri axaadiis kale ayaa caddaynaysa oo waxa weeye toban iyo gaarsiinaysa way ka badanba sidaas daraaddeed markaa ma aha xasri shan buu sheegay xadiidkan oo waxa weeye caddeeyey marka khisaashan iyo heyrkeedba waa jiraan oo axaadiis kale ayaa caddaysay waxaanu kula ka faa'idaynaa gudniinka la isgudayo inuu yahay arrin waajiba ragga oo loo baahan yahay ama dumarka sida aynu caddayno waa sunno waxaanu kula ka faa'idaynaa in la is-amray ictaau qasu shaari ictaau lixya in garka la daayo shaaro badana la gaabiyo taas ayaa waajiba inaan la deyn inaan maaragtay la deyn oo la dheerayn ayaa loo baahaya marka waayo diinta islaamku waa diinu nadaafa waana diin wanaagsan we culamada marka ay isku itifaaqeen inay istixbaab tahay ashyaadan sida maaragtay hadda masalan wixii ka soo haray yidhahdeen gudniinka inta kale waxay dhaheen waa istixbaab iyo weliba in laga soo reebo weye maaragtay shaarubada leanna nabigu u amray calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye in la jaro ayuu amray marka waxay culamada isku khilaafeen markay isku itifaaqeen waxaweye khitaanka wixii aan ahayn waa istixbaabadina kabacdina waxay isku khilaafeen mustaxabada ma mustaxaba mise waa waajib ay waktigiisa waktigee ayuu waajib noqonayaa khitaanku waktigee buusa sunnaya waxay yidhahdeen waa waajib qofka marka uu baaliqo oo baaliq noqdo in la gudo waajib wey ama waxa ka horeeya intuu saqiirka yahay in la gudo waa mustaxabo waa mustaxabo ha marka kitaanka sharcigaana waa in la gooyo haragga yarka oo hore oo waxa weeye macruufka in la gooyo ama dumarka gabdhaha iyagana la sumaynayaa iyagana foodaa laga gooyaa waana mustaxabo laakiin iyagu waajib maaha baab lgusli min aljanaaba baabkana wuxuu waa baabkii lixaad waa baabkii shanaad wey wuxuuna u baabeeyey sheiku waxa weeye guslu janaaba janaaba asalkeeda waxaa la yidhahda alguslu hata asalkiisu oo qoynka la godo waa biyaha la isku subayo waa tacliim lbadan bilma ayaa gusli la yidhahda jirka oo biyaha lagu dhamaystiro وأصل الجنابة واحد هذا العلماء حكتب البعد فلا شيء كتب وحنا يوجد بحيي لأنه بيه أيا فجانية ومنك بيه متكين هذان ويكف فجانية للطبيعة وكبر قيامة وضحنك أي قرية هذا هذا اللي يوجد بحيي أما حد وحلوية قال وحوية منك يحاس كيسو ما تسكتغان أي جماعة سميان وليس كفوة جيوية ayaa jinaabo la yidhahda a in laga qubaysto ee qofkii waajub waa inuu ka qubaysto marka jinaabadaas uu ku dhacay ilaahayna kitaabka qur-aankooda nagu amray wain kuntum junuban fataharuu haddii ay jinaabo ku dhacdaan qubays oo waxa weeye qubayskii la imaada waa tadhiir weeye iyo wanaag wey xadiidka الثامن والعشرون أيام مكبر علينا مركب أبكان عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديث كراتين السدين وأوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة أبو هريرة وانتو كجلوا للجنابة قبل ayaa dariiq dariiqyada madiina ka mid a iskaga soo horbaxeen isaga iyo nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu gurigan isagoo jinaabo qaba abu hurayra qaala waxau yidhi abu hurayra fankanastu minhu waan ka dhuuntay insaanku waa dhuumashada qofka markaan iska babacdi oo dariiq intay soo timaadaan aan iska babacdi intaan iska babacay oo ka leexday ayaan tadahabtu waan tegey faqtasaltu waan soo qubaystay uma ji'tu waanu yimid nabiga calayhi salaatu wassalaam faqaala waxau yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam fa ayna kunta yaa abaa hurayra xageebaad ahayd maxaa kugu dhacay xagee aadi qaala waxau yihi kuntu junuuban rasuulka ilaahay jinaabaan qabay fakarihtu waxaan karaarsaday an ujaalisaka inaan kula fadhiisto wa ana calaa gayri dahaara ana calaa gayri dahaara aniga oon dahaaro qabin oo najaasaah inaan kula fadhiistaan karaarsaday jinaabaan qabay marka oo abu hureyra wuxuu u fahmay radiallahu canhu qofku hadduu jinaabo qabo inuu najaaso yahay faqaala waxau yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahan waa tacajub wey marka wuu la yaabay oo macnaha wuxuu la yaabay fahamka abu hureyra uu u qaatay qofka muslimka hadduu jinaabo ku dhaca inuu najaasoobay ayuu nabigu marka subxaana allah ayuu yihi ina almuslim muslimka qofka muslimkaa وفي رواية عن المؤمن لا ينجس ما نجاسه أبدا فأنا قلت هو كان نجاسه النقضة waxa ka yimaada iyo waxa weeye waxyaalaha ka imaanaya in nijaasada odhan way dhici kartaa sida kaadida iyo shacrada wax la mid a laakiin qofka muuminka jirkiisa waa daahiru sidaa daraadeed markaa fahamka uu fahmay abu hureyra ayaa wuxuu ahaa faham waxa weeye khilaafsan sida asalka sidaa daraadeedu nabiga calayhi salatu salaam waxa uu yihi ina almu'min riwaayad kale ahayd amase waxa uu yihi ina almu'min ina almuslim aw ina almu'min labadaba waa isku macno wey qofka muslimkaa ama qofka mu'minkaa laa yanjus ma najaasoobo oo waxa way najaasa kuma dhacdo waay haddaba wuxuu u nabiga calayhi salaatu wasalaam kuma inkirin abu hurayra maxaad iga iila fariisan weyday oo abu hurayra waxa uu caddeeyey in waxaan kuula fariisan waayey macnaha waxaan kaa dhowrayey aniga oon daahirahay inaan kula fariisto marka in la ixtiraamo nabiga calayhi salaatu wassalaam oo waxa weeye adoon kaamila dahaar ahayn oo weesa qabin oo waxa weeye qubaysan ma uu ku inkirin laakiin wuxuu ku inkiray macnaha fahamka uu qaatay abu hureyra waa qofkiiba najaasoobay qofkii ma najaasoobin laakin way fiican tahay markaad majlis lcilmi iyo meel waxa weye dad khiyaara fadhiyaan iyo inuu qofkii jinaabadii ka soo qubaysto oo isagoo kaamil dahaara uu yimaado ayaa wahay xadiidka marka waxaanu ka faa'idaynaa kown najaasa kown janaaba laysat najaasa macnaha qofka jinaabada ku dhacay najaaso kuma dhicin ma aha inuu badankiisii iyo waxa weye jirkiisi oda najaasoobeen ma aha oo waxa weye fahamkaas waxa weye saxiix ma laba waxaynu ka faa'idaynaa kown linsaan qofka muslimkaa macnaha najaaso ma noqdo bidaatihi laa xayin walaa mayitan hadduu dhinta hadduu weliyaaya qofka muslimkaah najaaso maaha ee waxyaalaha ka imaanaya oo fadalaadka ah ayaa laga yaabaa qaar inay najaaso yihiin oo waxa weye la iska baahinayo saddex waxaan ka taagnaynaa jawaazu taakhiiri lgusli min aljanaab in dib loo dhigi karo oo waxa weye abu hureyra barqadii buu iska soconayo waxa weye marka xilli salaadna ma joogo marka haddaan markaa xilli salaad taagnayn in dib loo dhigi karo oo waxa weeye la dib dhigi karo ayaynu ka faa'idaynaa sida xadiidka cumar ibn khab cabdullahi ibn cumar ku imaan doono markuu cumar weydiiyey nabiga calayhi salaatu wassalaam afar waxaynu ka faa'idaynaa tacliimu ahlilfadli dadka ahlulfadliga iyo ahlucilmiga iyo dadka wanaagsan in la ixtiraamo oo waxa weeye la sharfo ayaynu ka faa'idaynaa shan waxaynu ka faa'idaynaa in waxa weeye qofku ha inay mashruuc tahay oo waxa weeye istidaanu الطارئ وهي قفكي مسؤولك قفكي مسؤولك قفكي مارتي شقالها مثلا هذو دور يقول انصراف سنوية مالية هذا إلى مشروع كأنه يديسته قفكي في وأول ملاح دواها ولا أبو هريرة نبي عليه الصلاة والسلام ما يديسه الاستئذان وقوي وكتري kabacdi anigu ma weydiiyey so inay banaan tahay oo qofkii madaxdaa uu weydiinayo xageedaad aaday maxaa kugu dhacay inayna wax dhibaato ahayn ayaan kaalaga qaadanay الحديث التاسع والعشرون حديث كرواتن يسقال عن عائشة رضي الله عنها قال واحد عائشة رضي الله عنها وحاسة النبي عليه الصلاة والسلام قال واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة حديث كان يا حديث كفوت على ميمونة ولمن الموحى عبيريان كيفية كيفية لو رقوا ليسانيو قاس لو رقوا ليسانيو جنابة آه كيفية غسل الجنابة أي عبيري قال بحيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلك إلى وحيه إذا اغتسل من الجنابة هدو الجنابة كقل إنسان أي إذا أراد إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل الجنابة من الجنابة جنابة هدو كقل إنسان أولا مرة هو رئيسة غسل يديه لرئيس قعمه بدقش حديث ميمونة عبيرة يسير عبيرة وحي معناها مرة هو رئيسة استيشون شري مرة استيشون كداري ayuu markaa labadiisa gacmood intuu xulka ku dhisto dhaqi jiray marka waxaa ka bilowday iyadu sijadii ma sheegin laakiin maymuuna ku dartay waxay tiri hasalayadayhi labadiisa gacmood ay waa labada ka quwi uma tawada'a wuu weysaysan jiray wudu'ahu weysadiisii lisalaati salaada oo kale ay mitla wuduhi salaa macnaa wuxuu weysaysan jiray weesadii salaada oo kale buu weysaysan jiray macnaa ma ay kala saarin caaisha radiallahu canha oo weesadii oo dhan ma dhamaystiray maca lugaha mise qaar buu reeray ma ayna sheegin laakiin xadiidka maymuuna ayaa cadeeyey inuu lugaha reebay int sida kale intuu weesaystay inuu lugaha dib u dhigay laakiin caaisha waxay tiri uma asala uma tawada'a wuu weysaysan jiray wudu'ahu lisalaatihi salaadiisa sida uu weesaystoo kale ayuu weysaysan jiray uma yukhayru gacmihuu gelin jiray uma yukhayru biyadayhi gacmihiisuu gelin jiray shacrahu timihiisa ayuu dhex gelin jiray timaha marka la dhex geliyo oo faraha saa loo marmariyo ayaa la yahaa takhliilka xataa idaa danna markuu u maleeyo oo waxa weeye dee dannu raajix weeye oo yaqiinah markuu hubsado أنه قد أروى بشرته إنه قوي ووراري أروى ووراري لكن إنه قوي بعتنا ولا أبيه جارسيي بشرته وحوى شركيسة أي مدحة معناها مدحة مركو بيه إحجل يصدح أن طوفه سوق عن شري تاسو مدحة كشري شري مركي أمغسل إنه بيه جارسيي وحوى حرقان مدحة وطمع قوتي أي مركا كدعبي أفاض الماء بيه كشو جري وحويه ثلاث مرات أفاض الماء عليه دشيس أي بيه كشو جري ثلاث مرات معناها ما بيه بتاع سبع جري بيه كشو جري أو حويه كل شو جري كشو جري ثم غسل ولد جري مرقوم الإلاقه سائرة وكسوها على جسده شركي زيك عليه saair soo haray saaira jasadi wixii jirkiisii soo haray oo kale ayuu markaa dhaqi jiray oo waxa weeye uu saa dhaqi jiray wa kaanat caaishata taqulu waxay ahayd caaisha mid taraada kuntu waxaan ahaa agtasilu mid ku qubaysata ana aniga wa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay min inaa'in waaxid ayaanu ka qubaysan jirnay oo biyaha dardarsan jirnay gacmahoo naktarifu minhu waxa weye waanu dardarsan jirnay naktarifu minhu jamiican ay naktarifu aydina macnaha gacmahayaga ayaanu dardarsan jirnay oo ikhtilaafku waa markay gacmaha lasoo darsada biyaha marka caaisha radiallahu canha waxay leedahay aniga iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo jinaabo qabna ila waa ninkii xaaskiisii ayaanu markaas intaanu weelkii biyo kusoo shubanno oo dhexdeeda dhiganno ayaanu markaas gacmaha dardarsan jirnay oo ku qubaysan jirnay labadeeduba riwaayado kalaa sii caddeeyeyo waxay odhan jirnay dacni dacni iida iida maadaama nebigu dee ka gacmo weynaa ayaa waxay odhan jirtay iida iida oo gacmahooduna isdaba mari jireen gacmahooduna isdaba mari jireen xadiidkan markaa oo waxa weeye xadiidka caaisha radiallahu canha waxau inoo caddaynayaa oo waadix inooga dhigayaa qaabkii uu nebiga calayhi salaatu wassalaam uga qubaystay janaabada waxaanu ka faa'ideynaa marka kow marka ugu horeysa mashruuciyat alqusl in laga qubaysto min aljanaaba inay waxa weye waajib tahay waa waajib wey waajib qof walba oo muslima oo ku dhacay janaaba inuu ka qubaysto waxa weye janaabadii waa waajib wey biyana ha ka yimaadeen ama yeena ka imaanin sida xadiidka abu hurayra oo imaan doona u caddayn doono laba waxaynu ka faa'ideynaa alguslu waxa weeye in la dhaqo alkamil qubayska kaamilka waxa weye waana dukira fi hada alxadiid waxaa xadiidkan lagu sheegay ayaa waxa weeye kaamil ah keliya waxaa lagu darayaa in waxa weeye marka hore la istijoodo kabacdi markaa caadi loo wada saysto kabacdi sida xadiidkan aynuna ku dari doonto lugaha dib loo dhigo marka maxaa la samaynayaa alguslu lkamil waxa weeye oo dhammaystiran waa sidaan soo socota khulaasadiisa xadiidka maymuunna waa arki doonaaye marka ugu horreysa waa la istijoonaya kabacdi labada gacmood baa la dhaqaya kabacdi bismillahi baa la oranaya waa la weesaysanaya weesadii markii la masaxo madaxa ayaa waxa weeye laba arrimood baa ku banaan inaad maclumiina dhaqdid sida xadiidkan baarkiisa laga taaqayo iyo inaad dib u dhigtid kabacdi markaa madaxa aad biyihii ku shubtid saddex jeer oo gacmaha dhex gelgelisid markii aad ogaatid inay biyihii si fiican u gaareen inaad markaa biyihii jirkao dhan ku shubtid oo jirkaaga oo dhan gaarsiisid taas ayaa laga rabaa saddex waxaan ka faa'ideynaa qowlka caaisha ay tiri kaana ida iktasala min aljanaaba macnaheedu waxa weeye xilli kasta leanna istimraar bay kutustaa oo kaana istimraar bay kutustaa mar walba saasuu samayn jiray oo saasuu uga quweysan jiray ayay waxa weeye mar alla markii uu doono waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inay jaa-is tahay waxa weeye labada qof oo isqaba qofba qofka kale cawradiisa inuu arki karo leanna sababtu waxa weeye nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo caaisha labaduba waa qubaysanayeen hadda qof qubaysan qubaysanayana cawradiisa waa loo jeedaa oo dharka waa iska dhigay waxaanu kaloo ka faa'ideynaa in qubayska intaa la qubaysanaya wanaagsan tahay weesadu oo qofkii hadhow waana weeso qabaa waana qubaystay waana weeso qabaa waana qubaystay liannahu nabigu waa weesaystay markii hore ka bacdina waa qubaystay xadiid caaisha xadiidka maymuna marka waa xadiidka thalaathuun xadiidka soddonaad wey can maymunata radi allahu canha maymunata binti xaris xaris wa maymunata binti xaris waxa weye waa cabdullahi ibni cabaas habaryarti wa zawji nabiy sal l slam xaaskii nabiga ahayd annaha qaalat waxay tiri wadactu waxaan u dhigay lirasuuli illahi sal l slam rasuulka ilahi baan u dhigay waduahu wadua aljanaaba biyihii wadu ogu wada fardhigo waa biyihii wa wadua aljanaaba biyihii uu ku qubaysan lahaa oo janaabada kagu qubaysan lahaa baan u dhigay muxuu ka bilaabay marka fa adfa'a biyamiinihi calaa yasaari biyihii weelku ku jira muxuu kusoo qabsaday midigta ayuu wuxuu ku fayrariyey bidixda ku shubtay marratayni laba jeer aw talaatan ama saddex jeer uma qasala wuu dhaqay farjahu intaana sheegin marka waxa weeye caaisha radiallahu canha waa istijaabi wa intaas waxa weye ma ay sheegin xadiidkaana kordhiyey uma daraba yadahu gacantiisuu ku dhuftay bilardi dhulkuu ku dhuftay oo wuxuu ku dhuftay alxaa'id ama derbigu ku dhuftay maratayni aw talaatan laba jeer ama saddex jeer intaana caaisha ma sheegine way ijmaalisa waxay tidhi uma qasala yadayhi يعني يسوق قليلا لكن نورا أن تكون كتابة تعيد سابون هو لغيا هذا ما أنت سابون تيابوس كي يدكو جري يدو خرصي أنا رمي باديك ويعيد وبعين أنا دربي دربي ولا سكتي يدي وحاوة وحاوة أيوة لا يكفي على سبع شهور قرصي كدعنا لما كاتو رقي وسبب اسم المكة وتفصيل السيء ثم تمد مضى واستنشق نرجع عليه الصلاة والسلام واستمتع والقضي تمد مضى والقضي واستنشق وانا استمتع القضي وانا الكتر في فيه كان عائشة مشي منه ويصدر إجلال السواحي تري وضوءه للصلاة أيضا واي وغسل وجهه وجهه سوق قيه وذراعيه إلى وحوي الجعميل سلبي سلب أيضا قي أي ثم مسح راسه ومدحي ما يشيء إنه مسحي ثم أفاضه وكسر به وكدا به وكفر لي على رأسه الماء به أي مجلس كفر لي ثم غسل لكن تخليل كماء شيء ميمورة لكن عائشة ورشرتي تخليلك البياء وعوي جعمها إن بحجر يتمها ثم غسل قوة قيمة يتري سائر جسده سير عائشة وأتري ثم قنحها وكبر كي وميشي وكتاجنا أيو كبر كي فغسل رجليه ميشي وتاجنا كبر كي وحاجة واحدة نفسي كبي أيو بقي فغسل رجليه لمن سنوب بقي وهو أول مركي ولا الأول الغد دبه دقي قالت وحيتر فأتيته وحاو كيري بخرقة آه ومروي شكمان كوكال يتوالكي وحلمت فلم يريدها مدون وهو يسكدايه مو استعمال كقريبا ياهي فجعل وحو قد قري ينفض إلى قصة إلينا لإسكسة إلينا يبيه الماء بيه waxawey biyadayhi gacmihiisa inuu ku sayrinaayo oo qofku markuu jirkiisa saa uga sayriyo biyaha oo waxa weeye iska daadiyo taas ayay ishaaraysaa xadiidkan marka maymuna iyo xadiidka caaisha intaa yar bay ku kala duwan yihiin oo waxa weeye waxyaalihii caaisha ay ku sheegtay ijmaalkoo duuduurtay ayay tafsiilisay maymuna marka waxaynu ka qaadanaynaa sidii fawaaidii hore oo kale way isfasirayaan waana laga xadiidba waxa wey waa isku macnowi waxaan ka qaadanaynaa marka marka ugu horeysa xadiidka waa xadiidka caaisha oo kale fawaa-id dheeraada baana la socota fawaa-idda waxaa kamid ah dheeraadka xadiidkii hore waxa uu sheegay dakara fiihi qaaqaslayadayni buu sheegay oo ijmaaliyey kana waa bayaaniyey waa faa-ida koowaad midda labaad xadiidkan waxa uu sheegay in gacmihii la dhaqay markii uu marka horta istijuuday xadiidka hore ma sheegin waay uma masaxa yadayi bilardi in dhulka lagu masaxayna wuu sheegay xadiidka horena ma sheegin faa-idadaasna waa faa-idada loo kordhiyey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inoo caddeeyey qaabka waxa weye maaragtay inuu ka bilaabay istijada ayuu xadiidkan inoo sheegay waxaynu kaloo ay ku kala duwan yihiin xadiidkii hore waxa uu sheegay weesadii oo dhamaystiran inuu weesaystay xadiidkanna wuxuu sheegay inuu weesadii reebay lugaha oo marka dambe uu dhaqay haddaba waxyaalaha noocaasa ayay ku kala duwan yihiin oo waxa weye inoo cadeeyey waxaanu kaloo ka qaadanaynaa xadiidkan maymuna radi allahu canha waxau inoo sheegay inay ula timid maro uu isaga tirtiro biyaha mana uuna doono nebiga laakiin xadiidka caaisha inoona sheegin waa faa-idou inoo kordhiyey xadiidkani waxau kaloo inoo kordhiyey aan ka faa'ideynaa oo inoo kordhiyey inaynan maaragtay waajib ahayn qofku waxa weeye dalkiga dalkiga maaragtay qofku jirkiisii un biyihii marmariyo oo dalki isticmaalo oo jirkiisoonan uu biyihii gacmaha ku qoqo iyo saabuun khasa ma aha بلا تعميم مائي أي يعني معناها تعميم بدل الماء تنين إلى الشركة كل من الشركة إن منينا لكن خاصة معها إلى جلك سويسد وديه كوشة شريسد وأرجعناها لأكوشة شريسد شركة ما خاصة معها انت اصلا اي نفس كوكر دون الى حديث واي نذكر بشيء حديث كان ميمونة رضي الله عنها لكن ترى يقول معروف الحديث الحادي والثلاثون حديث كصدر يكو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر بن الخطاب قال وحي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال وحي يا رسول الله رسول كرايو أيرقد أحدنا أيرقد مسيحنا أحدنا من أمي النجام لغو مسلمة على مكرسين تعكمدة ولا يجوز رسالة جنا رقبة قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ها وصيحا كراسل الجنا رقبة إذا توضأ أحدكم هدي قفتين هو ويصيفه فليرقد حتى يحضر وهو جنوب سيسنا رقبة ها حديث كان لك يقول إنه عبينيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سؤال أنا لقد أنا من باهن هاي وسؤال مهمة حتى واحد يكتب إني إنه كعاجسه إنه وحوية سميسه إنه شعليسه إنه استفع له هدو الدين يمكن إنه استفع له حتى البنان تاي مركة أوليها ريسا إنه استفع له إسوا هو بيعطا في شركي سوى قبيسا وسيسا way banaan tahay sida axaadiis kala cadaysay oo caaisha radiallahu canha ay cadaysay inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam seexan jiray isagoon wax biyo a turkiisa taabsin laakiin waxa wanaagsan oo ugu fadli badan inuu qofku qubaysto waa kow hadduu qubayskii ka caajisto inuu weesaysto oo isagoo weeso qabo uu seexdo ayaa wanaagsan sida xadiidkaanba cadaynay waxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka faa'iidatu waxa weye kow jawaaz inay banaan tahay nawmul junub qofkii jinaabada qaba inuu seexan karo qabla alqusli idaa tawadaca haddii uu wasiisto inay banaan tahay oo wanaagsan tahay laakiin sida kaamilkaa su-aasha faa-iidada labaad kaamilku waxa weye qofku inuuna seexan inuu qubaysto mooye taasaa kaamila oo wanaagsan oo nadaafada u wanaagsan waa karaahiya yidhahdeen marka culummadu inuu qofku seexdo laakiin xadiidku wuxuu bay caddaynayaa oo bayaaninayaa liljawaas waayo waxaan iyadoo karaahiya ku jirta ayay bannaan tahay wax dhibaato ah marka male waa la seexan karaa laakiin waxaa ka fiican in la qubaysto waxaana kusii xigta in la weesaysto الحديث الثاني والثلاثون حديث كالصدن إلى الله عن ام سلمة رضي الله عنها ام سلمة سيد النبي صلى الله عليه وسلم وحاسب النبي ام سلمة وحي تري اه قالت وحي جاءت وحاسب والنبي قال تري اه ها جاءت ام سليم ام سليم اياتني امرأة ابي طلحة وابي طلحة عايز وانا عارف ان ذلك ويلي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وسيم فقالت وحيك يا رسول الله رسولك إلهي إن الله أله لا يستحي كما حشوده من الحق حق كما حشوده وقبل بيج مركة وحي قبل حاريسة تؤاشى فوقعته وأنه أرم لك حشوده وخاصة دورك يتحشودان dawladta inay nebiga weydiiso marka waa sii afeesanaysaa oo waxay si aan ilaahay xaqa uga xishoon ama xaqa ka xishoonayo ha meelo badan baana ilaahay ku yiri waxa wallah laa yastaxyi min alxaqi ilaah xaqa kama xishoodo ha wallah laa yastaxyi min alxaq waxay tiri marka in allah laa yastaxyi min alxaqi xaqa ilaah kama xishoodo nebiguna waa u jira kuma inkirin fahal cala almar'ati min guslin ida ida hiya ixtalamat فهل على المرأة قفك دمرك واجب مقطعي على المرأة اي واجب مقطعي دو الشيرة وعلى واجب كيرجة من غسل قبلت واجب كلها إذا هي احترمت هذه أي اسكو جنوبته إذا معناها من جماع لا ترين هذا يتصل عطوه رياضه أي كل رياضه إذا جماع ترينيسة أو مركع احترام كل عدوه وهو واجب كتان قبلته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ها واجبي كتهي لكن وقرنا إذا هي رأت الماء هذه أي أردته بي إليكين هذه حديث كان مركز يقول عبرنا سؤاشا أم سلمة يعني أم سلمة أي أو شيء النبي عليه الصلاة والسلام هل إيه دمر بوا وحوله وأنفعيسة جوابك هل إيه دمر بوا وغير وأنفعيسة marar baa waxaa la cabaa qofku inuu riyoodo raggaana u badan inuu raggii inuu ninkii riyoodo markaas uu riyoodo inuu ku riyoodo saw jimaac samaynayo hada wuu toosayaa wuxuu arkayaa inaan wax biyaa ka imaanin oo waxa weeye ay jirkiisiina qabanayaan maradiina qabantaa waxba ka imaanin markaasoo kale markaa wax kulaa jira male dumarkuna waa lamid marna wuxuu arkayaa in biyihii ka yimaadeen waajib waxaa ku ah inuu jinaabadii ka qubaysto oo waxa weeye qubayska waxaa waajibiya inuu qofkii labadii qof jimaac sameeyaan ama inay si kala biyo uga yimaadaan dariiqaday doontaba ha uga timaa ha uga yimaadeen biyihii xadiidka marka waxaan ka faa'iideynaa oo waxa weye fawaa'idiisa ka mid ah marka ugu horeysa qofka dumarka ahi inay waxa weeye ixtilaami kabo oo riwaayada xadiidka qaar waxaa kamid ah umu salama oo nabiga xaaskiiseena waxay tiri dumarkiibaad ceebaysay ma dumar baa waxa weye ixtilaama markaasuu nebigu caddeeyey oo yihi haddaynan ixtilaamin dumarku uu biyo lahayn xaggee shibahu ka yimaadaa ilmuhu oo kuwan hooyadood u ekaada xageen ka timaado macna waxa weye naagtu biyo waa leedahay ninkuna waa leeyahay nabigaana calayhi salaatu wasalaam xadiidkana ku cadeeyey maau maau rajuli maaun abyadun qali biyaha ninku waa biyo cad oo adag amaa maau mar-a waa asfarun raqiiq waa biyo shidicsan oo waxa weeye fudud sidaas daraadeed marka wax laga usooda ma aha waa waa leeyihiin biyaha jimaaca markay sameeyaan waa ka yimaadaan hadday ixtilaamto waxawey riyootana waa ka imaanayaan oo waxawey waa dareenka ay la socotaa waxaynu ka faa'ideynaa marka inay ixtilaamkii uu qubayt waajibinayo rag iyo dumarba rag iyo dumarba inay qubayt waajibinayo waxaynu kala ka faa'ideynaa su-aasha in haddii aad u baahatid cilmiga inaan laga xishoonin laakiin hadday wax laga xishoono tahay in muqadimaad loo sameeyo oo waxawey maaragtay wax laga horumariyo sida ay uga horumarisay in allah laa yastaxi min alxaq waxaynu kaloo ka faa'ideynaa isbaatu sifat alxayaa lilahi subxaana watacaala ilaahay in xayaa loo sugo xishood in ilaahay loo sugo oo waxa weeye in allah laa yastaxyi min alxaqi bay jir nabigana calayhi salaatu wasalaam kuma inkirin ilaahayna wuxuu yihi allah laa yastaxyi min alxaqi in allah laa yastaxyi an yadriba matal marka allah subxaana watacaala sifat alxayaa waa u sugaynaa laakin waa sifa waxa weye isaga u qabanta teen oo kalena aan ahayn makhluuqaadkiisana shaqo ku lahayn sida waxa weeye aynu sifaatka kaaba ugu sugayno waay laysa kamithli shay wahuwa samiic lbasiir ayaa qaadanay waxaynu kaloo ka faa'ideynaa adabka wanaagsan iyo waxa weye maaragtay qaabka khitaabka wanaagsan in waxa weye ereyga erey intuu ka fiican yaa la doorto oo waxawe markii culimada su-aal la weydiinayo oo kale in waxa weye maaragtay waxa la wixii xishood keenaya laga xishoodo ee la tarbeebo alxadiid athalith walthalaathiin xadiidka soddon iyo saddex can caishata radi allahu canha qaalad waxay kuntu waxaan ahaa kuntu waxaan ahaa aksilu mid ka dhaqa aljanaalata emanida ayaa ka dhaqi jiray xadiidkaa wuxuu ka hadlayaa manidu ma najaasa mise waa daahir hadday dharka kaa gaadho marka waxay tii kunta waxaan ahaa caaisha adaan ahay absiru midkaan aqbaa aljanaalata aljanaala halkaan waxaa ka haddaa manida biyaha oo waxa weeye ninkii xaaskiisa markay jimaac sameeyaan waxa weeye biyihii ka yimid hadday dharka gaaraan min sawbi rasuulillahi sal slam marada nabiga hadday gaaraan ayaan ka dhaqi jiray way fayakruju wuu bixi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam ila salaati salaadii u bixi jiray oo aadi jiray wa ina buqaca almaa'i biyihii jaantoodii ay macnaha raadkii biyaha meeshii aan ku dhaqayna waxa weeye fii sawbii maradiisa ay ka muuqato macnaha intaan dhaqo weliba waa markay qoyan tahay hadday maradii qoyan tahay markaa gaadhay oo dhaqi jiray meeshii maradii marka ay ka dhaqday oo qoyan buu nabigu salaada la aadi jiray oo waxa wax dhibaataa ma lahayn laannahu waa la dhaqay wa fii lafdi limuslim lafdiga muslim waxau ahaa laqad kuntu waaa laqad xaqiiqe kuntu waxaan ahaa afrukuhu inaan ka jejebiyo min sawbi rasuulillahi sala allahu calayh wasalam farkan waan ka jejebin jiray jejebin baan ka jejebin jiray waa hadday qalasho macnaa maradiibay gaadhay lama arag adiga aragtay maradiioo ay minadiinta ku qalashay jaan ku dhegan tahay waan ka jejebin jiray bay tiri oo sida canruufta aday kaa gaadhay xaakadayo ayaa inta ka jejebiyo ayaa markaas fayusallii fiihi wuu ku tukan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam riwaayad kale xataa waxay sii cadaynaysaa hadda shiiku ma keenine axukuhu waan ka xoqi jiray marka ulumadu waxay idhahdeen marida hadday qoyan tahay maraday ka dhaqi jiray haddii ay qalalan tahayna way ka qalali way ka jejebin jirayaane way ka xoqi jiray marka markay qoyan tahay way ka kala dhaqaya haddaba culamadu waxay isku khilaafeen maridu ma najaasa mise najaasa ma horta marka ugu horreysa xadiidkani ma sheegayo inay gusligaan ay dhaqday ma linadaafa mise waa linnajaasa ma sheegin oo haddii marada haddaba dhidibkada waa laga dhaqaa dhidibkuna najaasa maaha xaakada iyo camruftaya waa laga dhaqaa najaasana ma aha nebiguna ma amrin oo may dhihi nebiga ay amray marka waa linadaafa wey sida haddaba dhidibka iyo waxa weeye qofka dumarkaa ninkeeda maradiisa mar walba dhidibka iyo wasaqdaya ka dhaqda mana aha najaaso oo waxaa najaasaa maaha culimadu marka way isku khilaafeen ma najaasa mise najaasa maaha xanafiyada iyo maalikiyada waxay ku tageen inay najaaso tahay iyagoo daliishanaya qawlkaas waxa weeye gusliga oo la dhaqay iyadoo iyagoo daliishanaya oo xadiidkaani wax la mid ayay ku tageen wadahaba shaaficiy وأحمد إمام الشافعي وأحمد وأهل الحديث وحكم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يا علماء وحكم طيان المحققين طبعا إلى طهارة النجاسة هل وحي الدليش لنا مثلا وهو الحديث كان فيه سكري بها وحكرا كل حديث الدليشين حديث كعائشة وهو حويه مريضة min sawbi nabiy sal slam waa xadiidkan macnaha inuu hadday may xadiidka riwaayadiisa kala wey hadday yaabis tahay oo ku qalalan tahay inay ka xoqi jidhay oo waxbay ka jijebin jidhay iyo riwaayadda xadiidkaas ay leedahay afrukuhu farkan waan ka jijebin jiray waan ka saylin jiray oo waxaweye farkiga waxaa la yidhahdaa markii wixii qoyantaan looga sayriyo ama waxa weye maaragtay eelaan iyo wax lagaga sayriyo ama waxa weye laga jejebiyo xogkoodana waa markay qalalan tahay oo waxa weeye laga xoqo ayaa waxa weeye xakiilaya oo riwaayadaha qaar baa taas ku soo arooraya way haddaba waxay ku tageen culamada faraha badan inaynan wax najaaso ahayn oo waxa weeye ay namidii daaru tahay waxay kala deliishadeen annahu lam yaamuru nabiyu sal sl nabigu ma amrin ummadana ma amrin caaishana ma amrin oo ma dhihin dha hadday najaaso tahay saxaabada dhan buu amri lahaa way odhan laha iska dhaqa manida marka culamadu waxay idhahdeen sida aynu ku soo marnay markii hore baabkii madigana waxay idhahdeen culamadu najaaso maaha manidu ee waxyaalaha kale oo qofka ka yimaado sida kaalida iyo nebiga iyo weliga iyo ayaa najaasa marka maxaan ka qaadanaynaa xadiidkan kow waxaan ka qaadanaynaa tahaaratu lmaniy manidu inay daahir tahay rag iyo dumar kay doontaa ka timaadee leanna culimmadu waxay yidhahdeen manidii ninka iyo qofkii dumarkaa markay jimaac sameeyeen oo ay isku darneen wixii ka soo baatay markaa galadii ayaa maradii hadday gaadhaan wixii dhan way soo qoyinyihin wixii dhan marka najaasa maaha oo waxa weeye waa daahir wey laakiin in la iska dhaqo waa lil istixdaad oo waxa weye lilnadaafa weeye الحديث الرابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالوائل عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل حديث كان وحو عبينا يصورا قورنا قبيس واجب نقضاء قورنا ayaa qubays ku waajib noqdaa ma ninkii hadduu qofkii dumarkaa taabto ma waajibbaa mise waxa weye inay jiyihii ka yimaadaan baa khasaba xadiidkaa marka wuxuu nasakay xadiid ka horreeyey oo ahaa almaau min alma marka wuxuu yidhi abuureer radiallahu canhu nabigu wuxuu yidhi idaa jalasa idaa waktigii jalasa uu fadhiistay arrajulu ninkii bayna shucabihaa alarbac afarteeda waa xoog markuu dhex fadhiisto shucabku waa laamaha ee waxaa laga wadaa labadeeda lugood inuu dhex fadhiisto oo waxa weye markaa labadeeda gacmood oo waxa weye jimaacii bilaabo oo waxa weye zakarkiisii uu markaa geliyo farjigeedii uma jahadahaa uu dadaalo ay shaqeeyo macna oo waxa weye hawshii wado faqad wajaba alguslu qubays baa waajibay wa fii lafdin limuslim wain lam yunzil diyaba yay ka imaanin oo waxa yuuna biyo bixinde waxaweye qubayskii waa ku waajibaan labadoodaba qofkood ayaa biyo ka imaanin hadday rabaan laakin qubayskii waa waajibay xadiid kala marka sii cadaynayo xadiidkii caaisha ay leedahay idaa iltaqa alkhitaanaani ama idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaan faqad wajaba alghuslu labada gudnin hadday isgalaan oo waxa weeye meeshii ninka zakarkiisii intii gudniinkaani hore intan hore oo gowaalintaa hadduu geliyo waxa weye khalaas mar hadduu halkaa dhaafo waxa weeye qubayskii baa waajibay walowba yaynan jimaac ba sii wadin ama biyoba aan la samayn aynan imaanin xadiidka marka waxaan ka faa'idaynaa wuxuu nasakhay xadiidkaani xadiidkii macruufka ah oo almaau min almaa fii awal alislaam ayaa waxay ahayd qofku ilaa biyo ka yimaadaan qubays waajib kuma ahayd waa la nasakhay marka oo waxa weeye waajib baa laga dhigay haddiiba ay labadii waxa weye zakar istaabtaan khalaas zakarkii farjiga hadday istaabtaan oo isdhex galaan qubays baa waajibay wujuubu lqusli marka min ilaaji addakar fi lfarji labadooda markay isdhex galaan qubays baa waajibay walow biyobayay imaane waxaan kaloo ka faa'idaynaa xadiidkan inuu naasik ku yahay xadiidkii hore oo almaau min almaa ayuu nasakay xadiidka alkhamis wthalaathuun can abi jacfar muxamed ibn caliy ibn xusayn ibn caliy ibn abi aalib radia allahu canhuma waa duriyadii caliy ibn abi aalib xadiidka waxaa laga elinayaa abi jacfar magaciisu waa moxamed waxaana dhalay caliy bn lxusayn bn cali bn abi aalib waxaa dhalay wiilkii awoga uu ahaa cali bn abi aalib oo caligaas waxaa dhalay xusein xusein baa wiilkiisii cali u bixiyey wiilkiisii oo cali baa wuxuu sii dhalay moxamedkan isaga abi jacfar la yihahdaa waa abi jacfar ilbaaqir radi allahu canhu canhuma iyagooda ilaah ka raalli noqde ay xusein iyo waxa weeye dee caliba waa saxaabiyaalwa annahu kaana waxa uu ahaa huwa ay abu abu jacfar kaan abu jacfar iyo wa abuuh ay moxamed ibn cali labadood haa abu jacfarku waa moxamed moxamedkan annahu kaana waxa uu ahaa huwa isagu ay moxamedkan abu jacfar waa kuyadiise wa abuuhu ay cali ibn lxusayn ayaa waxay la joogeen waa laba taabiciyaal wey labadaa oo moxamed iyo aabihii waa taabiciyaalo oo caliya xusein iyo cali bin abi daalibna waa laba saxaabi marka labadan taabici baa waxay la joogeen waxaan la joognay buu yidhi cinda jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma jaabir bni cabdillahi bni xaraam oo waynaaday oo weliba indhabeelay oo weyn ahaa ayay u yimaadeen labadan taabici rag kalena waa la joogeen wacindahu qawmun dad baana la joogay buy dad kale ayaa la joogay fasaaluuhu way weydiiyeen can ilgusli ay hadda halkan su-aashu waxay ku socotaa biyaha lagu qubaysanayo inta ay la egyihiin bay ku socotaa ay biyaha maxaa ku filan faqaala waxa uu yidhi yakfiika waxaa kugu filan saacun babaalkan waxa weye saaca macruufka oo waxa weye suuska la yidhaahdo oo waxa weeye madaarkaa lagu beeqo oo sekada lagu bixiyo kan sekada lagu bixiyo wey oo afar koon buu qaada kaasaa ku filan buu yidhi kaasaa kugu filan way markuu yidhi kaasaa kugu filan ayaa fa qaala rajulu nin baa waxa uu yidhi maa yakfiini aniga iguma filla faqaala jaabir jaabir baa wuxuu yidhi kaana yakfii waxa uu ku filaa saacaasi man ruux buu ku fillaa huwa isagu awsaa ninka shacran haddaad leedahay timo badan baan leeyahay mid kaa timo badan buu ku fillaa waa nabigu ujeedaay wa khayrun ninka kaana khayr badan yuriidu wuxuu ujeedaa buu yidhi rasuul allahi sal sl rasuulka ilaahay wuxuu yidhi marka raawigii uma amanaa waa nagu tujiyey fii sawbin hal maro jaabir bni cabdillahi isagoo tusaya inay bannaan tahay ninku hal maro intuu hoos ka guntado inuu tujin karo ama tukan karo oo dharkiisii kale u yaal ayuu intuu istaagay ayuu salaadii tujiyey hal maro ku tujiyey wa fii lafdin kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam nabiga alayh slam wuxuu ahaa yufriqu lmaaa biyuu ku fayrarin jiray calaa ra'sihi talaatan saddex jeer ayuu horta saddex hantoobuu ku sugi jiray ka dacdina markaas ayuu qaala musanif musanifku waxa uu yidhi alrajulu aladi qaala ninka yidhi maa yakfiini iguma filla huwa waxa weeye alxasan ninka la yidhahdo alxasan ibni muxamed ibna caliy bni abi aalib radia allahu canhu wa abuuhu muxamed ibn xanafiya ha ninkaa yidhi iguma fillaa magaciisa xasan baa la yidhahdaa waana ina moxamed ibna caliy ibna abi taalib waa isku faamilkii wey oo moxamed ibna xanafiya dhalay oo wiilkaan moxamed ibna xanafiya la yidhahdana cali bn abi taalib aa dhalay ha marka isagana xasan baa la odhan jiray oo waxa weeye waa isla duriyadii marka ninkaasaa yidhi iguma filla markaasuu wuxuu yidhi jaabir waxa uu ku fillaa mid adiga kaana timo badan kaana khayr badan nabigu u jeeda alayh salatu wasalaam maxaynu ka qaadanaynaa marka maa yuukhadu min alxadiid waxaynu ka qaadanaynaa kow wujubu lgusli min aljanaaba in janaabada laga qubaystana waajib tahay wadalika taasina waxay noqonaysaa biyihii in jirka lagu sugo oo jirkao dhan biyaha lagu camimo sidayna axaadiisii hore aynu kusoo marnay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka in biyaha la yaraynayo oo lagu ijtihaadayo in biyaha la yareeyo ee waxa weeye aan aad iyo aad loogu israafin biya waayo sababtu waxa weeye allah subxaana wa tacaala wa kuluu washrabu walaa tusriquu wey israaf lama rabo marka iyo biyo badan la khasaariyo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa saacu inuu ku filan yahay waa afar mid-e inuu ku filan yaha qofku inuu kula qubaysto wuxuu kala weesaysto kula qubaysto saasayna ahaa ilamada dadkeenaba caagii yarkaa ay lagu qubaysan jiraya baraashada yartaa iyo ayay waxa weeye intaasoo kale bay ahayd oo la isgaarsiin jiray wax dhibaataana male leanna wasax lama dhimayo inaad jirka biyaha gaarsiisid baa la rabaa jirka adiba waa nadiif laakiin arrintaana waa tacabud waxaanu kala ka facidaynaa in lagu inkaarayo qofka sunaha nabiga calayhi salaatu wasalaam khilaafa ninkaan marka inuu sunaha khilaafa kama ahayn iyo waxa uu rumay inuu biyaha biyo badan ku qubaysto oo nadaafada uu ku dadaalo sidaas daraaddeed ayuu ku inkiray jaabir oo wuxuu yihi mid adiga kaa khayr badan ayuu ku filaa insha allahu tabaaraka watacaala halkaa ayaan ku joojinaynaa markaa oo baabka ku dhamaaday walxamdu lilah rabbi alamin bilahi tawfiiq